أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل حق جهاده ثم أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد إن شاء الله تعالى وحينو وحكورن دونا عنوانك أد مغليسين فقه الدعوة إلى الله دعوة إلهي سبحانه وتعالى حقي سددك لو ويريو bal fiqigeeda iyo fahamka la doonaya in la fahmo ayaynu insha allah kalimaadka odhanaynaa fiqhu dacwa waa laba eray alfiqhu iyo addacwa marka fiqiga laga hadlayo xagga luqada alfiqhu alfahmu ayaa la yidhahdaa sida ilahayba qur-aankiisa ku leeyahay isagoo ka warramaya qoladii reer shucayb qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul ayay yidhaahdeen iyo aayadda kale alla uu leeyahay wain min shayin ila yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum bimacnaa ay laa tafhamuun addacwana erayga labaad min daca rajula dacwan wa ducaa'an yeedhmada ayaa la yihahdaa xagga luqada istilaaxana waxa weeyaan dacwat nnaasi ila lislaami bilqowli walficl sida ibnu jariir aabari raximah llahu tacaala uu tilmaamay waa dadka oo loogu yeedho islaamka iyo diinta alkitaab wasunna qowl iyo ficil ahaan rag kaloo aimada ka mida waxay yidhaahdeen waa qiyaamu lmuslimi dilhliyati fi lcilmi wاddiini bitabsiiri الnaasi biumuuri diinihim waxafihim cala alkhayri wainqaadihim min shari waaqicin wtaxdiirihim min suuءin mutawaqicin cala qadri طaaqa liyafuuzuu bisacaadaة اlcaajili wاlaajil waa weeye qofkii muslimka ahaa inuu u qumo weliba waa qofkii ehelka u ahaa oo diinta aqoonta u lahaa inuu u qumo inuu dadka diinta ilaahay tuso oo ku booriyo khayrka oo waxyaabaha sharka dhacaya uu ka inqaadiyo oo uga digo wixii markaa tabartiisa iyo awooddiisa isagoo isticmaalaya si ugu liibaano maaragtay liibaanta adduunya ta aakhirada marka fiqhu dacwa saa ogtihiin shay kastaaba fiqhi buu leeyahay salaadu fiqhi bay leedahay iyo fahm iyo axkaam bay leedahay soonku fiqhi buu leeyahay zakadu fiqhi bay leedahay xajku waa la mid masaa'ilka sharciga oo dhami fahm iyo fiqhi buu rabaa dacwaduna waa saas oo kale oo mawduucan dacwada ee alkitaab wasunna ummadda la gaadhsiinayo waxay u baahan tahay faham dheer bay u baahan tahay in la fahmo qawaaciddeeda la fahmo waxyaabaha daliilka u ah ciwaanka mawduuca waxaa la odhan karaa wax laga qaadanaya qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin oo ilahay baa rasuulkiisa wuxuu ku leeyay waxaad tidhahdaa kani waajibkaygii adcuu ila allah yani adcu nnaasa ila allah dadka ayaan ilaahay ugu yeedhaya calaa basiira wa calaa cilmi calaa fiq calaa fahm calaa xujatin wa burhaan calaa bayina yani warcad oo aqoon ah oo aqoon ku salaysan baan ugu yeedhaya oo basiirada waxay yidhahdaan sida ibnu qayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa madaariju saalikiin uu kaga hadlay waa min aclaa darajaati alcilm cilmiga darajaadkiisa meelaha ugu sarreeya basiirada ayaa la yidhaahdaa marka waxa weeyaan in la fahmo dacwaddan la wado fiqhi loo yeesho oo la dhuuxa waa muhim waxaa kowka fahamka la doonaya in la fahmo maxaa looga jeedaa ahdaafteedu maxay tahay maxaa looga dan leeyahay ama nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh risaalada loo soo dhiibay maxaa danteedu ay tahay ama ahdaafteedu ay tahay waxaa soo gelaya kow tacbiidu nnaasi lirabbihim dadka in ilaahay addoommo looga dhigo oo ninkan daaciga ah ama qofka daaciga khayrka faafinaya inuu dadka rabbigood ku xidho oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommo ay u noqdaan waana dantii loo abuuray waa dantay adduunka u joogaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun waa kaa layidhi subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin ila nuuxi ilayh anahu laa ilaaha ila ana facbuduun waa kaa layidhi subxaana wa tacaala hadafkeedu waxaa ka mid ah iblaaqu lxaqi ila alkhalq in xaqa la gaadhsiiyo basharka unka la gaadhsiiyo sida nabiyullaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummadda usoo gaadhsiiyey yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas oo ilaahay rasuulku ku amray inuu gaadhsiiyo rasuulkuna xilkiisii waa guti ummadda markaa ee diinta aqoonta u leh ayaa xilku saaran yahay iyadoo mas-uuliyatuljamiic ba ay tahay diinta faafinteeda iyo khayrkeeda oo qof waliba intuu awood leeya uu sheegayo haddana waxa weeye dadka aqoonyahanka diinta aqoonta u leh ayaa si gaara loo xil saaray inay balaaqa gaadhsiiyaan ummadda waxaa ka mid ah hadaafteeda iqaamatulxujjati cala alkhalqi khalqiga in xujada lagu oogo oo berri qiyaamo marka la ysla yimaado aanay wax cudurdaara helin way yidhaahdaan ilaahayow annaga waxba nama soo gaadhin cudurdaarkaanay helin rusulan mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja waa kaa layidhi subxana wa tacaala waxaa ka mid ah qofka diinta garanaya ama ahlucilmiga ahi mas-uuliyaddii saarayd inay ka dhacdo oo xilka uu iska rido waayo xil baa ilaahay subxaana wa tacaala saaray oo waajib ku ah sida ilaahay markuu ka warramayay qolyihii reer bani israa'iil ee markii laga reebay inay maalinta sabtiga waarsadaan ay dadka qaybsameen kuwa xumay ku dhacay kuwa ka reebay kuwa iyagu iska eegtay kuwii ka reebay markii wadahadal ku dhacay waxay yidhaahdeen markii lagu yidhi waid qaalat ummatun lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun marka cudurdaarasho iyo xiliska rid awgeed baa diinta ilaahay loo faafinaya looga hadlaya waxaa ka mid a aynu ku khatimaynaa mawduuca halkaas baabkaas islaaxu alcibaadi walbilaad oo diintan waxaa loogu talagalay ummadda in lagu hagaajiyo oo bilaadda iyo dhulka lagu hagaajiyo oo bani aadamka lagu hagaajiyo oo waa islaax oo basharka fasaad badan baa ku jira wax badan baa qaldan ictiqaadkii baa dad badan ka qaldan akhlaaqiyaadkii baa luusan waxa weeye nidaamkii sharciga ilaahay soo dejiya baa maqan wax fara badan baa maqan oo u baahan in la gaadho oo ummadda lagu hagaajiyo waayo islaaxa rasmiga ahi diinta ilaahay weeye ilahay markuu warramayay nabiyullaahi shucayb qaala yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii warasaqanii minhu risqan xasana wmaa uriidu an ukhaalifakum ila maa anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma stadaa waxaan doonayaa buu wax kala dooni maaye inaan wax hagaajiyaan doonayaa intii tamartay ah ma stadaactu intaan awoodo ayaan markaa hawshaa wadayaa buu leeyahy nabiyullaahi shucayb adduunkaoo keliya maaha waxay noqonaysaa marka lagu toosnaado oo la fahmo oo dadku ay qaataan xaqa oo sida fiican ku dhaqmaan waxay diintu markaa gaadhsiinaysaa sacaadadii aakhiro oo waxay ku yeedhaysaa yani khayrkii aakhiro wallahu yadcuu ila daari salaam waa kaa layidhi subxaana wa tacaala oo aakhira lagu badbaadaya wayaa qawmi maa li adcuukum ila alnajaati watadcuunanii ila annaar waxaa lagu helayaa istiqraarka iyo amniga iyo waxyaabaha dad badan ay ka tahayaan ilaahay diinkiisa oo lagu toosnaada lagu helaa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun waa kaa layidhi subxana wa tacaala fiqigeeda waxaa ka mida dacwadda in la fahmo makaanaday diinta ay leedahay oo dadka u qumaya inay aad u fahmaan xilkan ilaahay ku saaray bal hakeeguu joogaa waa min ahami alwaajibaat xeelka ku saaran xeelka ugu weyn buu ka mid yahay diinta ilahi oo laga shaqeeyo waxa weeyaan waa miiraas alambiya dhaxalkii ambiyada weeyaan oo nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhaxalku ka tegay waa ilaahay diintiisa ina alculamaa warasatu alambiya wa ina alambiya lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama inamaa warasuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waafiq buu rasuulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waa inaad garataa ilaahay subxaana wa tacaala qofka hawsha u taagan ee ka shaqaynaya ee ku hawlan sida ilaahay u ammaanay qofka odhaah wanaagsan inaanu jirin waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka odhaah wanaagsan qofka ilaahay ugu yeedhaya dadka oo diintiisii faafinaya oo afmugii ku hadlaya oo khayrka si fiican u sheegaya oo xaqa bayaaminaya cid ka odhaah wanaagsan ma jiro xasanubasri wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayh huwa almu'min aladi ajaaba allaha fi dacwatih wadaca annaasa ila ma ajaaba ilayh wacamila saalixan fi ijaabatihi waqaala inanii min almuslimiin waa qofkii muminka ahaa oo ilahay dacwadiisa ajiibay dadkiina wuxuu isagu qaatay ugu yeedhay isla markaana ku camal falaya ku shaqaynaya waxaa ilaahay siinayaa abaal aad u weyn buu leeyahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yowma khaybar uu yidhi markii uu xadiidkii sheegay maanta calanka waxaa loo dhiibayaa hoggaanka islaamka qof ilaahay jecel yahay maxaan ku isaguna ilaahay jecel oo rasuulkiisa jecel allahna jecelyahay rasuulkiisuna jecel yahay oo nin waliba maalintaa yacni maaragtay u hanqal taagay cali bn abi taalib buu noqday dardaarankii wuxuu u sheegay wallaahi lan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam in ilaahay hal qof kugu hagaajiyo oo aad waddada saxa ah ku soo rido oo toosnaada ku tooso yaa waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascaso macnaha adduunyadiia fiqiga looga baahan yahay dacwadda oo muhimkaa waxa weeyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay inuu dadka ugu yeedhno alxikma daaciga waxaa laga rabaa inuu fahmo xikmada oo xikmo yeesho oo ilahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leeyay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana oo ilaahay jidkiisa waxaad ugu yeedhaa xikmo ugu yeedh xikmadu maxay tahay xikmadu qur-aanka marna iyadoo mufradaa bay timaadaa sida aayaddan hadda aynu ku hayno marna iyadoo la xidhiidha ee maxaan ku dhahdaa kitaabka huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin oo marka kitaabka iyo laysraaciyo xikmada kitaabkuna qur-aankii baa looga jeedaa xikmadana sunnaha looga jeeda sida imaamu shaafici raximah llahu tacala ku macneeyey marka xikmada keligeed la sheegana waxaa loo jeedaa alisaabatu fi laqwaali walafcaal yani inuu qofku qowlka saxa asiibo ficilka saxa asiibo shay kasta meesha ku habboon dhigo ee munaasibka ku ah ee shareecadu ay qabto taasaa xikmadii la yidhaahdaa qofka ilaahay xikmadaa siiyo waxa weeye khayr badan baa la siiy waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran buu ilahay leeya subxana wa tacaala oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dacwaddii uu faafinayay una soo gaadhsiiyey mawaaqif fara badan markaad taariikhda dib u eegto iyo hadigiisa aad baa waxaad u helaysaa sida xikmada badan ee rasuulku dacwada u adeegsanayey ee dadka diinta usoo gelinayey asaaliibtu adeegsanayay haddaynu wax ka soo qaadanno xadiidka bukhaari ee muslim ku sugan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabada iyagoo safara oo rasuulku marka uu la socdo ayaa maalin maalmaha ka mida geed gaara bay hadhiyeen oo rasuulku harsaday seeftiisiina geedkiibuu suray isagoo markaa seeftu geedka u suran tahay oo geedka hoostiisa jiifo ayaa nin gaal u soo dusay seeftiibuu la soo degay galku ka saaray wuxuu yidhi man yamnacuka minni intuu isla dultaagay macnaa usoo toos seefta rasuulku isla dultaagay markuu caynkaa ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isaguna wuxuu yidhi allah allah baa iga kaa mancinaya allah baa iga kaa filan oo fiqada nabiyullaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rabbigu ugu qabo ayaad halka ka fahmaysaa tala saarashada ilaahay subxaana wa tacala uu tala saarnayo yaa iga kaa celinaya allah baa iga kaa celinaya allah baa kaga fila oo seeftii gacantiisa ka dhacday markay gacantiisa ka dhacday baa rasuulku qaatay man yamnacuka minii adiga iga kacelinaya hadda halkaas bay iska bashbashleeyi muxuu ku hadlaya adiga nin wanaagsan oo fiican noqo oo badbaadi waa waxbuu ku hadlay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mowqifka xikmada leh oo uu doonayo qofkan inuu badbaado gaalka ah waxba dilkiisu hadda qoorta in laga jaro waxba weyn keeni mayso laakiin isagu badbaado oo ilaahay diinkiisa rumeeyo oo akhlaaq wanaagsan la tusoo la badbaadiyay adanta ku jirta waa sii daya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh akhlaaqda weyne cadiimka ah baa rasuulka ka muuqanaysa waxaa ka muuqanaysa fiqhi weyn oo ah in qofkan uu rabo inuu badbaado oo naar ka badbaado oo gaalnimo haddaan lagu dilin ninka waa soo islaam waxaa taa la mid ah sida saxiixbukhaari iyo muslimba ku sugan xadiidkii humaamata ibnu uthaar oo nin madax ahaa oo gacan lagu dhigo gaaladii laga soo qabsaday masaajidkii baa la soo geliyey kaabad masaajidka ka mid ayaa lagu yuur lagu xidhay oo rasuulku masaajidka wuxuu usoo geenayaa xikmad iyo danbu ka leeyahy dantaas waxay tahay bal inuu arko muslimiintu say u tukanayso say isugu duuban tahay muslimiintu jamacan qiimaha badan cibaadada la tukanayo khushuuca alla ka yaabka quwada walaaltinimada isku duubnida wax badan oo darsi ah ayaa la rabaa inuu ka dhex qaato masaajidka dhexdiisaa lagu xidhay markaasuu u yimaadaa rasuulku yidhaahdaa maa macaka yaa fumaamatu war maxaa macaaga maxaad haysaa umaamow yani maadaa cindak ama macak maxaad haysaa maa cindaka yaa umaama markaasaa wuxuu idhahaa waxaan hayaa buu ihi khayr baan hayaa in taqtulnii taqtul daa damin wain tuncim tuncim daa shaakirin yani haddaay dishana waxaad dishay buu ihi nin loo aaro cid u aarta leh ama nin horeba dhiigu galadoo wax dilay baad dee disho haddaad isii daysana nin galabxiya oo abaal guda ayaad sii daysa haddaad doonayso wain kunta turiidu maalan fasal buuri haddaad xoola doonaysana waa bixinayaa buuri hadalkaas ku haday ninkii fumaama loodhan jira rasuulku iskaga tegay wax kale laga sugayaa sheekadaa loogama fadhiyo fumaama maalin labaad buu ku soo noqday rasuulku waqtiga waqtigiisii maadaa cindaka yaa fumaama war fumaama maxaad haysaa intii buu ku soo celiyey rasuulku salawaatu llahi wasalaamu aleyh wuu sii daaya xadhigga adliquu humaamat war sii daaya buui xadhig ka furan markii la sii daayey meelo keero oo geed dhir geedtimire rabadko dhex galay oo biyoqaato soo qubaystay ayuu soo laabtay markaasuu xijki karay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul allah halkaasuu tawxiid ku dhawaqay markaasuu hadal aad u weyn buu yadh wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay qof aan wejigiisa arko oo adduunka korkiisa ku soonan kaa nabca ma jirin buuri hadda ka hor maantana cidaan wejigiisa arko adduunka korkiisa ku soonan kaa jecelahay ma jirta buuri kaas waa qodob qodobka labaad wuxuu yidhi intuu dhaartay mar labaad bu wuxuu yidhi diintaad haysato diinaan uga nacay badanahay adduunka korkiisa kuma sugnayn buuri maantana diinaan ka jeclay diintana ma jirto ilaahay laabtiisa ayuu iimaan ku sharxiyey waa waa xikmad rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u adeegsanayo oo maaha macnuhu gaalka in xagga akhira loo diro oo maaragtay laga takhaluso xikmadu maahe xikmadu marka majaal dacwa la joogo in la soo dhoweeyo la badbaadiyo baa danta ku jirta saasuu rasuulku isticmaali jiray salawatu ullahi wasalaamu calayh fiqiga dacwadda waxaa ka mid a oo xikmadana soo gelaysa fiqhu tadaruj fi dacwati ila allah dacwadda qawaacidday leeda waxaa ka mid a in la jaranjareeyo oo la tartiibiyo oo si maaragtay mar keliya aan dadka lagu wada shubine loo baahan yahay in ayar ayar loo liqsiiyo sida qofku markuu xanuunsanaya kiniinka laleeyahay jabkaasaa ka lib jabkayna duhurka lib qaab noocaas oo tadaruj la yidhaahdo ama marxala marxala u dhiibto si ummaddii loo soo saaro fiqigeeday ka mid tahay dacwaddu ay leedahay oo tadarujku waxa weeye waa sunna kawniya allah subxaanahu wa tacaala bayna baraya oo allah wuxuu awoodu leeyahay oo uu kari karayay adduunka dhan inuu mar keliya kun ah u yidhahdo dabeeta iska ahaado inama amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun laakiin allah subxaanah wa tacaala ma duunin xikmad baa layna baraya wuxuu allah ku abuuray lix maalmood walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaam wamaa masanaa min luguub ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala waa sunna kawniya in wax la tartiibiyo oo aan mar keliya wixii la dhammaystirine jaranjaro lagu wado marka adiga lagu abuuraya bani aadamka lagu abuuray oo allah subxaana wa tacala uu ku abuurayay qaabkaa tadarujka abuu sameeyey alla subxaana wa tacaala isagoo qofkan qof yow ahow oo mar keliyaba waxau iska dhammaan karaan bu allah subxaana wa tacaala waxaa la marinaya qofkii nudfa calaqa mudqa yaa alla subxaana wa tacaala marinaya waa nooc jaranjaraynta ka mid walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna nudfata calaqa فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحنا ونعلم الله سبحانه وتعالى وكتابا تعالى أبو الغفر بني آدم كان وسنة شرعية تدرج وسودة جتان القرآن وسودة جي الله سبحانه وتعالى مركبيا قرآن بسورة تجد qur-aanka saddex iyo labaatan sannadood ayuu soo daayey soo degayey marba in baa soo degaysay marba in baa soo degaysay allah mar kale ma soo dejo weliba waxyaabahay gaaladu ay ku bushinaysay waatay lahaayeen waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi jumlatan waaxida kadalika linuthabita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila waa kaalayna subxana wa tacaala marka waa tadaruj baa loo sameeyey tagyiirkan qofkan bani aadamkaa raba in la bedelo ila qofkaan waxaa u aaminsanaa caqiido qaldan buu haystaa akhlaaqiyaad xunxun buu ku socday zina iyo khamri cab iyo kibir iyo qabyaalad iyo faan iyo cudur oo dhan baa weheliya qofkan marka alla subxaana wa tacaala uu doonaya qofkan in la bedelo oo manhaj cusub iyo kitaab cusub oo rabbigii lagu xidho waa loo jaranjariyay arrintan waa loo tartiyey mar keliya laguma soo wada dejin qaabkii loo daweynayay ee maaragtay taqyiirka naftiisa baa la jaranjaraynaya markaasa waxaa lagu bilaabaya caqiidada oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu maka joogay dee dacwadda waad garanaysa meesha ka bilaabay mucaad markuu diro yaman u diray wuxuu yidhi waxaad u iman doontaa innaka sataatii qawman ahla kitaab falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa u ahlu kitaab baad u tegi doontaae waxa u horeeyaad ugu yeedhaa ha noqda tawxiidka tawxiidka laga bilaabo oo waa qaab alla uu garanayo dadkan taqyiirka la rabo inuu la doonayo inuu ku dhaco meesha laga abbaaraya halkaas waxay caaisha leedahay xadiidka bukhaari ku sugan wixii u soo u horreeyey qur-aanka soo degay suuratun min almufasal oo lagu sheegay fiiha dikru ljannati wannaar suuradaha hoose oo jannada iyo naarta laga warrayba wixii u horreeyey soo degay qur-aanka ay ahaayeen oo markaa dee iimaankii iyo tawxiidkii iyo aakhira iyo janno iyo naar iyo bacadkii arrimaha lagala hadlaya xataa idaa taaba annaasu ila alislaami dadku markay diintu u soo laabteen ayaa nazla alxalaalu waalxaraam walow nazla awala shayin laa tashrabu alkhamr laqaaluu laa nadacu alkhamra abada walow nazla laa tashrabu laqaaluu laa taznuu laqaaluu laa nadacu zina abada haddii markii u horraysay la odhan lahaa khamriga iskaga taga khamri dishooday oo lafaha ka galay oo balwada ay ku maaragtay si baasu jiidhay ah waxawey iska daya hadday odhan laodhan lahaa markii u horraysay iyadoon qalbigooda la qoyn oo maxaan kula iimaaniyaad qalbigooda aanu gelin weligay ka tegi mayna odhan lahaayo oo haddii marka hore la odhan lahaa war zinada iskaga taga waxay odhan lahayn ka tegi mayna zinada marka waxay caaisha tilmaamaysaa tadarujka noocaas oo tajarujku wuxuu ahaa ama qaabka maaragtay tartiibinta iyo jaranjaraynta loo soo waday xagga maxaan ku dhahdaa dacwadda ee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu maka joogay toban sannadood ayuu wuxuu ku baaqiyay tawxiidka oo saddex sannadood baa si hoos oo siriye ah uu rasuulku u waday markii layii fasdac bimaa tu'mar waacrid can mushrikiinana waxa weeyaan wuu ku dhawaaqay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka iyada qudheedu nooc jaranjarayn ah oo maraaxila bay ahayd ilaa jihaadkii iyo gacanka hadalka naftiisu uu qaatay maraaxishaa tadarujka uu qaatay oo markii madiina u soo hijrooday rasuulka iyo saxaabadu waxaa allah subxaanahu wa tacaala amray oo u oggolaaday oo loo fasaxay inay dagaalami karaan idan baa la siiyey laakiin intii maka la joogay gacmaha laabta oo safxi iyo cafi alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية لكن مركي مدينة ليني وحق الله فالصحة أذن بالذين yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa ku xigtay in lagu waajibiyey in ciddii la dagaalamaysa ee ku xadgudubta iska celiyaan meelka aanay u tallaabin waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu baa la yidhi subxana wa taala waxaa u dambaysay in la yidhi mushrikiin dhammaantood iska dhiciya oo alla uu leeyahy waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin tadarujka noocaasa ilaa markaa amarkaas waa kii u dambeeyey ee soo dega in gaalo dhan la iska celiyo culimmadu marka waxay ka hadlaan maraaxisha nafteedu oo marxalo lee gacanta laab wixii kusoo doonta iskaral mee gaalo dhan la dagaalan waxa ma mansuuq baadoo gacan laga hadla mooye sheego kale ma faramiya mise waxa weeyaan arrintu maraaxisheedu way jiri kara way jiraysaa oo nusuustaas oo dhammi way camal gelaysaa laakiin xaaladaha unbaa kala duwan oo marna waa waxaa la joogaa xaalad cise iyo quwo iyo awood la haysto oo markaa muslimiintii quwadooda ay muuqato oo markaa wax iska celinaya wax iska dhicinaya dagaalana ay tahay juullaan marna xaalku dacfi la joogo oo la leeyahay ha lagu ilaaliyo markaa marxaladii dacfiga bay la qaab tahay mufasiriinta agarkooda salafka waxay soo guuriyaan waa tafaasiirta keenaysaa iyadoo la leeyahay nusuusta safxiga iyo cafuga iyo musaalamada arrimaha noocaasa ka hadlaysa waa mansuuq baad rag badan ku arkaysaa tafaasiirta markaad akhrido oo markaa aimada qaarkood ay u fahmeen in la leeyahay adiladaa hore o dhami waa mansuuq oo xukunkaa hore waa la rafciyey waxaa yimi xukunkaa dambe waqaatilu mushrikiina kaafa markaa kuwaas camalgeli maayaan zarkash oo kale kitaab ulburhaan ee suyudna uu soo naqlinaya isagu wuxuu leeya maya oo naski maaha lama nasakhin nusuustaas laakiin qowlka taxqiiqa ee raajixa wuxuu tilmaamayaa waxoogaa isfaham la-aantu waxay ahayd istilaaxaadka culimmadoo la fahmi waayaa dhib bay leedahay oo waxay ahayd ikhtilaafuska lafdiguu noqonaya marka la eego macnaha looga jeedo aayaddaasi aayaddaasay nasakhday maaha macnaheedu xukunkii hore aayaddaa hore kusoo degay aayaddan baa kor yeeshay oo meesha ka saartay maaha ee waxa weeye aayad aayadda ugu fasirayo oo sidii baabkii baabul caam iyo khaas wax ka dhexeeya oo kale ama mutlaq iyo muqayad ama mujmal iyo mubayan wixii la mid ahaa baabkaasay soo gelaysaa saasaa naskigana salafka u isticmaali jireen oo aayad caam ah oo aayad kale khaas yeeshay naski bay odhan jireen oo aayad mutlaq oo la idlaaqay mid kale lagu qayday waxay odhan jireen naski bay odhan jireen macnaha noocaasana waxaad keenaysaa kutub aad fara badan baa ka hadashay fataawa ibnu taymiya mujaladka afar iyo tobnaad safxadda boqol iyo koob uu kaga hadlay ibnu kaiir tafsiirkiisa markuu aayadda walaa taakulu mima lam yadkur isma allahi calayhi uu macnaynayo fi suurati ancaam oo aayadda boqolkoob labaatanaada uu kaga hadlay naskiga iyo say u yaqaaneen salafkii markuu aayadda waatuu xaqahu yowma xasaadi oo isla suuradda maruu ka hadlay wuu keenayaa marka waxay leeyihin waxaa la isku waafaqsanya oo aan khilaaf lahayn xaalada dacfiga muslimiintu ay ku jiraan oo marxaladii makoo kale ay taagan yihiin inaan lagu kalifaynin waxa leeya gacanka hadal waxaad moodaa inaanay khilaaf arrintaasi lahayn rag badan baana taa soo guurnay ibnu taymiya wuxuu leeyahay fii kitaabkiisa saari masluul faman kaana min almu'miniina biardin huwa fiiha mustadcafun aw fii waqtin huwa mustadcafun falyacmal biaayati sabri wاsafxi wاlcafwi aman yu'di اllaha warasuulah min aladiina uutuu kitaaba wlmushrikiin waama ahlu اlquwa fainama yacmaluuna biaayati qitaali aimati اlkufri الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومركا إن لبدا حالة لعلي حالة القوة والعزة إن أي تاي دقالكي قال إن بدولو أو حتاكي ماركتي طابكا إن سوي بيو إيه دفاعي سيهولي سيبتلان حالة الضعف هنا إنه نقرأيو مركا صفحي آيات نوعا سيعمل قليا سلو كلام risaalada u qoray sheekh cabdilcaziz ibn baas aljihaad fadlu jihaad walmujaahidiin isaguna macnahaasuu sugaya ibnu kaiir qudhiisu aayadda wain janaxu lisalm fajnax laha watawakal cala allah macnahaasoo kale ayuu keenaya qurtubi tafsiirkiisa iyo ibnucarabi oo isna axkaam lqur'aan leh aayadda walaa tahinu walaa tahzanuu wa antum alaclawn markay macnaynayaan macnahaasaad keenaysaa waxaa si fiican u taabtay ibnumunaasif sheekha la yidhaahdo waa imatu shaaficiye ka mid ah kii uu dhintay hijradu markay ahayd alanjaadu fii abwaabi ljihaad kitaabka la laba mujalladood ah oo aad jihaadka uga hadlo wuxuu leeyahay walaa naskha calaa hada fii shayin min alaayaat bal huwa raajicun ila alaxwaali wma yajibu fi muqawamat lkufaari whada huwa alarjax wallahu aclam liana alnaskha laa yusaaru ilayhi ila bitawqiifin aw ibdiraarin laa yumkin macahu ljamcu bayna alamrayn waana qaacidada caamkaoo de hadii goor mar haddii la jamcin karo naska baabkii la aadi maayo jamcintii markii xaalada lagu kala xambaari karo looma baahna markaa baabul jamcin la aado waxaynu baraarujinaynaa markaynu tadarujka ka hadlayno maaha diintii hadda wax cusub oo xaaraantiio hadda qaar soo dega qaar la sugaya iyo maaha macnaheedu ydi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii axkaamtii diintu waa waa dhammaatay lakin waxaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa camalgalka ama tabiiqa ayaa laga hadlaya tadarujka baabkiisan kala sheegay lakiin caqaa'iddu tadaruj geli mayso waxyaabaha muxaramaadka tadaruj geli maayo lakin waxaan leenahay tabiiqa iyo fulinta waa dhici kartaa oo awood u baahan meelaha qaarkood in tadaruj la geliyo alaham falaham oo meeshaad ka bilaabaysa dacwadda iyo kala horumarinteeda tadaruj bay gelaysaa oo mararka qaarkood waxay yidhahdaan alfardu afdal min alnafli alwaajibu awlaa min almanduub tadarujku meelahaasu gelaya wuxuu gelaya tadarujku sullamu tacallum oo markaad cilmiga marka barayso oo daacigii ummadda wax u dhigayo waxaa la rabaa tadarujkii marba inaanu ka tegin oo tarbiyada uu tarbiyaynayo oo raba inuu maaragtay qofkii martabo wanaagsan soo gaadhsiiyo tadaruj baa looga baahanaya way salafka caynkaasay ahayd oo markay dadka cilmiga barayaan waxaa dhaqankoodu ahaa inay maxaan ku dhahay yurabuuna alcilm bisqaari alcilmi qabla kibaarihi oo aayadda qur-aanka bay ka qaateen walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun oo rabbaaniga waxaa leeyi qofka alla loo aaleeyey waxa weeye alladii yurabbi nnaas bisigaari alcilmi qabla kibaarih oo cilmiga intaadan kutub waaweyn iyo masaa'il waaweyn qofka la gelin waa in tartiib hoos looga bilaabaa oo hoos loo wadaa oo fiqigii loo jaranjareeyaa oo matni abishjaac looga bilaabaa oo cumdatu naaski loogu xijiyaa ilaa halkaa iyo manhaajka laga geliyo oo nacwiin looga bilaaba maaragtay ajruumiyihii oo mutamimihiisii loogu celiyo oo maxaanku dib hore qadrigii lagu maarata ejiyo oo alfiyi wakaas oo xadiidkii arbaciinka laga wado markaa cilmigu tadarujkaas u baahan yahay baada kasta haddii kaleo marba agga kaga bud ay noqoto waxba ka keeni maayo oo yabdau bitaqliid wayantahi bilijtihaad inuu marka hore ka bilaabo sulamulcilmiga saas ilaa marka dambe hadduu dee ninka wax barto darajujtihaad uu gaao marka taasina waa muhim oo rasuulku xitaa marka uu ka hadlaya ilmaha tarbiyayntiisa waa kiilaa toddobajir ku fara salaada waa nooc tarbiyadii ka mida waa markuu qaban karo salaada halkaa ku amra tobanjirna ku garaaca waa markaa tadarujkii bay ka hadlaysaa oo baabkiisa ay noqonaysa waxaa ka soo hor jeeda tadarujka oo layska ilaalinayaa oo fiqiga dacwadda ka mid ah cadamulistijaal cadamulistijaal inaan la degdegsan oo waxaa dhacaysa mararka qaarkood rasuulku waa ka digay saxaabadu markii dhibaato badan la soo mariyey oo maka ay joogeen way waatay usoo ashtakoodeen alaa tastansiru lana alaa tadcu lana tadcu llaha lana miyaada ilaahay noo baray ilahay miyaada hiil nooga dalbayn arrimo noocaasa waa kii hadal dheer u jeediyey oo markaa nasriga soo socda iyo amnigii nabadgelya dhici doonta iyo muslimiinta cisadooda wuxuu ku gabagayey walaakinakum qowmun tastacjiluun hawshu waa soo socotaa laakiin ninku waa degdegsanaysaa oo niman maaragtay degdegaya ayaa tihin buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh degdeguna wuxuu yimaadaa had iyo booraale marka muddo dacwadda la wado oo ninkii daaciga ah ama raggii hawsha ku hawlanaa ay muddo wadaan marka horena waxoogaa iska cululubtay oo iska dhaadiciyey waxoogaa dowlad maaragtay islaamiya oo soo boodayso halkan maaragtay oo ahdaaftiisa meel yaroo shaqa iskaba ahayd oo qorshiis meel ay ku cadhaysnayd baashii markay yar raagto dadku way iska kala baxayaan kuwa hawshii wada oo iyagu fahmay dee maaragtay waxa laga doonayo kuwa iska wahan iyo dacfi intuu ku dhaco suuqa iska galaa iyo qolati hadaaqadan kaga soo boodno oo samarada degdegsataa oo markaa gacanka hadal iyo hawlihii la wadayo ka soo boodoyen dowladdii baan dalinaynahay wadaadadayna imisaa dacwo ka sheekaynaysa weligii ma dacwo baad hadlaysa qoladaas marka istijaalka arrintoodu khatar weeye man istacjala shay qabla awaani cuuqiba bixirmaani ama waxay yahaen man tasadara qabla awaani faqad tasadaa lihawaani meel dheer buu ka doonaya ninka saa yeela qaar badanna waa ku dhaceen nataa'ij badan laga gaari maayo waxaan qofka u qiimaysnayn xajba inxiraafku leegyahay ummaddan muddo dheer dubuu ku socday oo inxiraaf ku socday oo meelo badan laga garaacay oo wax ku socdaan meesha wax joogaan baan u qiimaysnayn meesha wax marayaan uma qiimaysna wuxuu moodaya si yaroo hawl yar in loogu soo boodi karo waxaa arrintaas ay ka dhacday mar inuu xoogaa ra'yi daldan wiiluu dhalay cumar bin cabdicaiis cabdimalik la odhan jiray ayaa nimankii reer bani umaya waxoogaa wax badanoo yar qaldeen buu rabaa inuu saxo markuu cumar bin cabdilcasiis raxmatullahi caleyh ula wareegay xilka markaasuu yidhi yaa abat maa manacaka an tamdi an tamdiya lima turiidu min alcadl fawallaahi ma kuntu ubaali low halat bii wa bika alquduur qaala laa tacjal yaa bunay wuxuuhi maxaa dhacay waad waad yar gaabinaysaa maxaa sidaa gaabis waa kuu jira maxaa dhacay maxaa tallaabooyin deg dega u qaadi wada cadliya marka wuxuu rabaa mala waxyaa badanoo deg dega la soco markaasuu laa tacjal yaa bunay ha degdegin faina allaha dama alkhamra fi lqur'aani maratayn ilaahay qur-aanka khamriga wuxuu ku celiyey laba jeer wa xaramaha fi taalia soo ma aragta laa taqrabu salaata waantum sukaara ayaa ka mid ah soo ma aragta marka waxa weeyaan markii saddexaad baa la xarimay وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه, فيدعوه جملة وعن كبقى يقول لك يا الحق أنت المركل يكون حنبارو وعليس كسارو وهو رب ذنبك أن توصل لغاقو dadku jumlatan madiinteena waa tagaan marka macnaha wuxuu socdaa waanu goorogoreynaya waanu maaragtay yareynayaaye hagada dejin hawla waxaa laga daliishanayaa oo dadka istixjaalka ku socda waa nataa'ij badan gaarin gaarayna xadiidkii xudayfa ee sunan ibni maaja ku sugan oo rasuulku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsahu qofka mu'minka uma haboo naftiisa inuu dulleeyo markaasa waxay yidhaahdeen wa kayfa yudillu nafsahu sidee buu qofka mu'minka naftiisa u dullaynaya qaala yatacaradu min albalaa'i lima laa yutiiqu naftiisa wuxuu bandhigaya waxaan awoodu lahayn oo markaad halkaa colaaris ka saarto oo tidhaahdo shareecadii anugu inaan dhaliyaa dowladda islamka halkaa saarto qoorta culays aan lagu dirsan waddadeedii qaadoo shaqee laakiin hadda halkaa waxa kaa saaran oo aad ka ridaysa hadda waa waxa markaa shaanshaan kaa turay oo marka xabad intaad u qaadato aad baftaa ka dhigto dadka oo dee waxaan saba waxaan dhalinayaa shareecadii islaamka baan dhalinayaa markaasaad waxaad laynaysaa dad islaam ah oo aan lagu ogolan inaad layso oo maxaad u socotaa diin baan dhalinaya shareecan gaariya dee kaste marka xagu maray kaas soo isma dulay naftiisa waxaanu xambaari karayn iyo culays aanu qaadi karayn buu galay waa saa rasuulku sheegay salawatu ullahi wasalaamu calayh imaamu shaafici ayaa waxaa la weydiiyey ayuhuma afdal lirajul an yumakkana aw yubtala qofka in la makaniyo oo markiiba kusoo boodo loo dhiiba xilka iyo dowladnimo ama in la imtixaamo oo nin soo mugubtay ila dowladu hadda markay tababarayaan tababar la soo geliya qofka qof la soo jebiyey baa xil loo dhiibaa ama in la soo imtixaamo keebaa fiican markaasa wuxuu yidhi laa yumakkan xataa yubtala tamkiima ma isagaa imanaya ilaa qofka la imtixaamo oo tajirab soo maro oo ku soo adkaysto markuu dacwadii waxoogaa intuu adkaysan kari waayey buu lacagay ka dhowdah waatay soomaali waxay idhahdaan kay weylaha kala quustaan beelooda u dirsadaan markuu hadalkii iyo dhibkii dadka kaga yimi u adkaysan kari waayey buraadaaqada inuu kaga soo boogo hawl aanu qaban karayn marka waxa weeyaan tamkiinku wuxuu ku imanayaa sabir iyo adkaysi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ba ilahi subxana watacaala oo waa kii ibnu taymiya wuxuu yihi bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu biddiin fi ddiin marka waxa weeyaan waxay u baahan tahay isticjaalkaas khatartiisu leeyahay isticjaalku si keena waa ku yimaadaa oo waxaa dhacaysa mararka qaarkood waxaa la yidhaahdo xagga fatwada ama isdaaru axkaam oo markaa fiqiga dee qaldan oo isticjaalka ka mid tahay ajaradu maray fiicantahay waa jirtaa oo qofku inuu khayrka u degdego saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wixii khayra ee wanaagsan u degdegto laakiin isticjaalka madmuunku aynu ku hadlaynaa waxaa ka mid ah qofkii oo aan weli gaarin darajadii fatwada ama aan awood u lahayn inuu markaa fataawa iyo xukun soo rido soo saaro oo waa kii xadiidkii abu hurayra uu leeyahay man aftaa bikayri cilmin kaana ifmuhu calaa man aftaa oo dad badan baa isagoo aan aqoon lahayn intoo fatwoodeen ummad badan ku dabafaysh oo wax badan lumiyey marka tasaruca fatwada lagu degdegayo waxa weeyaan waa ajalada aan la ogolayn waa fiqh xumada qofku dacwadii aanu fahansanayn oo ibn mascuud wuxuu leeyahay radi allahu canhu laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa akhaduu lcilma can akaabirihim wa can umanaa'ihim wa culamaa'ihim faida akhaduuha can sigaarihim wa shiraarihim halakuu sida imaamu tabraani warinaya xadiidka oo ibnu qutayma ku fasiraya wuxuu leeyahy laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa kana culamaahum almashaayikh walam yakun culamaahum alaxdaaf markaa dad da'yara markay fatwada u fadhiistaan hebel waa murtad hebel waa gaal waxaa laga yaabaa inaanu salaada uu shanta waqti tukanayo axkaamteeda aanu si fiican u garanayn haddana wuxuu ka hadlayaa masaa'il waaweyn oo khatar ah oo dima ah oo dhiig ah yuu fatwoonaya oo leeya waa xagga ha loo diro suma aragtid imaam malik waxaa la weydiiyey baa leeyahay sideed iyo afartan masalo laba iyo soddon ayaa wuxuu yidhi laa adri xataa qofka isagoo caalimo garanayo marka qaarkood wuu iska daynaya oo warac iyo baqdin armu wax ka dhacaan oo akidaa saaxib almaraaqi markuu madaahibta afartaaba ka hadlayo falkullu min ahli lmanaaxi alarbaca yaquulu laa adri fakun mutabica oo nimankii aimadii oo dhan saasay yidhaahdeen laa adri baa nin way ku jawaabeen war waddada raac oo ninkii laa adri yidhi waxa weeye cilmi buu sheegay ogow waxaa ka mida fiqiga loo baahan yahay dacwaddu ay leedahay muraacaatu adabi lmukhaaaba wa taxdiif innaasi cala qadri cuquulihim dadka lala khitaabayo in la ilaaliyo aadaabta la ilaaliyo lagula khitaabayo oo fahamkooda la ilaaliyo oo dadkaan diinta loo sheegayo waa noocyo badan waxaa dhici karta qof gaalnimo kasoo islaam hadda soo galay waxaa dhici karta qof reer baadiye ah reer miiga qaab khitaabkaagu doonaya waxaa dhici karta majmuuca culimo inay yihiin arday taalibucilmiya qolo ciyaal iskuula waxa wey arrintii waxay u baahan tahay dadka aad la hadlayso ee wax u sheegayso oo mafaahiimtooda iyo mustawaadkooda thaqaafiga ay kala duwan yihiin waxaa lagaa rabaa inaad ilaaliso fiqiga dacwadda ka midta imaam bukhaari wuxuu baabaystay baabu man khasa bilcilmi qawman duuna qawmin karaahiyata an laa yafqahu waa nin cilmigii qola ku gooni yeeray duuna qawmin aakhar waayo qoladaasi cilmigan ay fahmi karaan lakiin haddii dadka hore loo sheego waxaa laga yaabaa inay waxoogaa ay ku adkaato arrintu ama ayba si kala u noqoto waa ka ibn abi aalib laa xadiu nnaas bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allah warasuulu dadka waxa u sheegtaan waxay garanayaan bima yarifun bima yafhamuun waxay fahmayaan u sheega war miyaad jecesha ilahi rasuulkiisa in la beeniyo wade waxaa dhici karta dadku waxaanay fahmayan dad u sheegto in ay maxaanku idhaahdaa ay dad badani ku maaragtay ku lumaan baa dhici karta ibn mascuud baa hadalkaasoo kale sheegay maa anta muxadian qawman xadiian laa tablughu cuquuluhum ila kaana libacdin fitna iyo saxii muslim ku sugan haddii aad uga sheekayso qowm waxaanay garanaynin waxaa dhici karta marka inay ku fitnoobaan oo markuu fasiraya xadiidka cali bn abi aalib imaam buhaari raxmatullahi calayhi fawaid badan buu xadiidka ku keenaya waxaa ka mid ah rag badan oo aimada ka mid ee saxaabadiiba ka soo bilowo inay markaa manhajka qabeen inaan axaadiida iyo adilada aan loo wada sheegin ummadda meelaha qaarkood liajli maaragtay xikma iyo iyadoo la ilaalinayo qofka mustawihiisa in loo baahiyay inaan loo wada dhiibin waxaa ka mid ah abu hurayra radi allahu canhu wa fi saxi bukhari xadiid kitab alcilm wuxuu yidhi xafidtu min rasuuli illahi sala allahu alay slam wicaayn faama axaduhuma fabahastu wa ama alaakhar falaw bahastuhu qutica almalcuum wuxuu yidhi laba weel baan rasuulka ka soo weeleeyey yani laba jiraaoo cilmiyaan ka soo dhaxlay rasuulka mid waan fidiyeyba waan sheegay kii kan haddaan ju idhaahdo qoortaa maqanbuintaan isgoynaa dhuntaa is dhufanaya oo markaa dee xagga aimada iyo imaaraadka inu ka hadlay raggii markaa joogaye baa dhici kartaba inay axaadiidka qaarkood ku wajahan yihiinoo markaa khutuuradaasay yeelata oo uu ka aamuusay imaam axmed baa ka mid ah oo wuxuu yidhi maaragtay caamada in looga sheekeeyo axaadiidta khuruujka keenaysa ummaddu caamada in lagu kiciyo ay ku baxdaan markaa dowladaha iyo xukuumaddii way la dagaalamaan axaadiidta laga fahmi karo wayaan caamada loo sheegin siaan dhibaato iyo fasaad ka badan ka imanin xasanbasri wuxuu ku inkiray anas ibnu maalik markuu qisadii xadiidka curaniyiinta nimankii geela dhacay ee hadhowta indhaha laga musmaalay indhaha laga bixiye la balanbaliyey oo maxaanku dhahdaa iyagoo haraadaan oon iyo sakaraad iyo bestood u dhintay oo la balanbaliyey kuwa hawash maxaad uga sheekaysay wiil xajaaj oo nin dhigyacbu marka horeba gawdaa wax ku hayay haddaaban daynu heli wey arrintii haddaaban daynu haysta marka arrintaa inaad u sheegta ma ahayn ilaa u shaatili kitaabkiisa alictisaam la yidhaahdo mujaladka laba saxaadda daciifta waru kaga hadlay dadkoo looga sheekeeyey waxaanay fahmaynin waxay soo gelaysaa min albidcati alidaafiya ayuu gaarsiiyey marka waa muhim in muraaca la sameeyo dadka lala hadlayo oo diinta loo sheegayo mustawahooda waxay ka mid tahay fiqiga dacwada ay ka mid tahay waxaa ka mid ah muraacaatu almasaalixi walmafaasid in la ilaaliyo oo la miisaamo had iyo gooraale masaalixda iyo mafaasidda oo diinta dhammi waa maslooxo sideedaba shareecadan ilahay noo soo dejiyey gebigeeduba waa maslooxo oo maqsuudka looga jeedaaba wuxuu yahay in dadkan basharka ah ee noolaha ah diintoodii lagu ilaaliyo islaamnimadooda lagu ilaaliyo oo naftooda iyo dhiiggooda la ilaaliyo naftooda lagu badbaadiyo oo caqligooda lagu xifdiyo lagu ilaaliyo oo nas tarankooda iyo ubadkooda lagu ilaaliyo maarata guurka iyo wixii ku saabsan oo maalkooda lagu ilaaliyo waxaasoo dhan baa masaalix la yidhahda wixii intaasoo dhan dulmisanaya ilaalintii maslaxa la yidhahda wixii talaafi keenaya oo diintii waxyeelaynaya oo naftii xaqdarre ku dilaya waxaasoo dhan ifsaad iyo fasaad baa la yidhahda marka shareecaduba waxay ku dhisan tahay maslaxo marka waxaa la ilaalinayaa muraacaatu masaalix almafaasid waa arrin qadiyad aad u muhim ah oo ibnuqayim raximah llahu tacala markuu masalada ka hadlaya wuxuu leeyahay faina shareicata mabnaha waasaasaha alcadlu wataxqiiqu masaalix alcibaadi fi lmacaashi walmacaad wahiya cadlun kulluha waraxmatun kulluha fakulu masalatin kharajat can alcadli ila aljawri can alraxmati ila didiha wacan almaslaxati ila almafsada wacan alxikmati ila alcabafi falaysat min alshariica wain udkilat fiiha bitawiili shareecadu aasaaskeedu waxay ku dhisan tahay waa cadaalad iyo masaalix in la xaqiijiyo bay diintu ku dhisan tahay marka wuxuu leeyahay kulligeed waa cadaalad oo kulligeed waa naxariis masale kastoo intay cadaaladi ka baxdo asalkaba sharcigaba asala ku yeelatee cadaaladi intay ka baxdo markaa dulmi keenaysa ama maxaan ku maslaxa intay ka baxdo mafsado keenaysa waxa weeye arrintaas waa waa la joojinayaa buuri oo wakiila addiinu ninkii naalimka addiinu mabniyun cala almasaalixi fii jalbiha wadari lilqabaa'ixi marka masaalixda soo jiito iyo mafsado laga tago ayaa markaa diinta asal u ah a'immadu ciizudiin bn cabdisalaam oo kitaabkiisa la yidhaahdo alaxkaam buu aad uga hadlaa oo u leeyahay haddii masaalix iyo mafaasidu isu timaado hadday noo suuragal tahay inaan labadaba jamcin oo maslaxadii laynaga raban aynu la nimaando mafsadadii aynu ka dheeraano facalnaa dalika imtitaalan liamri illah fattaquu llaha ma stadactu wain tacadara daru wataxsiiru haddii maslaxana inaan keenna ay noo suuroobi weydo mafsadadii inaan ka dheeraano waxaan samaynaynaa marka mafsadada laga tegaya oo maslaxadda meesha haba la waaye waa in mafsadada maaragtay ka tegitaankan ayaa la hormarinaya yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima ifmun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ifmuhuma akbaru min nafcihima oo marka nafci lagu sheegay ee maslaxada xaga u tuur mafsadiisiba ka wey oo la tuuraya waa qabaayaad muhim ah oo fiqigeeda ka mid ah dacwadda markaanu ka hadlayno ee haddii ay tacaarudaan maslaxa iyo mafsado sida qaalibka ah waxa weeyaan in mafsadada laga tago oo aan lagu dhicin mafsado oo waxaa dhici karta shaygaasi marka hore sharci ahaan inuu maslaxo keenayo laakiin haddii lala yimaado waxaaba ka iman karaa mafsado kaasaa la deynaya naftiisa maslaxada oo rasuulku xadiidkii fii saxi bukhaari ku sugnaa lawlaa ana qawmaka caisha ku yidhi xadiidu cahdin bikufrin lanaqadtu lkacba wa banaytuha cala qawaacidi ibraahim haddii qowmkaagu aanu ku cusbayn gaalnimo inuu hadda ka soo galay diinta waxaan samayn lahaa inaan intaan kacbada dumiyo baan sidii nabiyullahi ibraahim ku dhisay ka yeeya laba albaab mid laga soo galay mid laga baxan ka dhigi laha marka kacbadoo la dumiyo oo la dhisaa waa maslaxo haddiise saa la yeelo waxaa ka ratibmaya mafsado oo maxay tahay dadkii inay yidhaahdeen maanta u daraa oo kacbadii dumiyey ile kacbadu dadka qalbigooda waa ku weynta oo markaa diintii bay ka yaacaan oo ka noqdaan maslaxada laga tegaya marka munaafiqiintu waxay ahaayeen dad gaalnimana qarsanaya muslimana muujisanaya bal waxaad arkaysaa xataa marka qaarkood inay iska daahirsanayeen oo rasuulka salawatu ullahi wasalaamu calayh ninkii cabdillahi bn ubay bn salul waa kii lahaa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والله يقصد هذا الرسول كنا نقع منافقين تا ودل متيستا ويسكدعي صابت روحوها وكيري حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه saar dad ku oradin maxamed dadka sulay war meesha ninka kale waa lagu dilayaa iska carra maslaxadaas ilaashayo nimankana iska joogan waxa kasta iska walaaqdeen hadday islaamnimo muujiteen faraha laga qaato oo dee nafisada ka imanaysa ayaa ka khatarsan way fara badan tahay nusuusta caynkaas walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilmi ha caayina gaaladu waxay caabudayaan oo marka ilaahay caaya oo cayda asnaamta la caaya waa maslaxo danbaa ku jirta gaalka ka xumaanaya waxan baa waxun ah xumaydaa la tilmaamaya laakiin haddii la aayay maxaa ka yimi ilaah in loo gudbo maslaxadaasa laga tegaya waa in mafsada ka ratmaysa kasi wey waxaasoo dham shareecadii ka midta ibnu taymiya tadbiiq ismaru ka hadlayey kitaabkiisa fataawada wuxuu kaga hadlay mujalladka laba labaatan saxada afar boqol iyo toba basmalada in hoos loo dhigaabaa hadigii rasuulka ah waana masale khilaafiya koruqaadkeeduna adilo baa jirta lakin waa laga xog badiyey markaasu wuxuu leeyahay taaluf alquluub muslimiinta quluubtooda in laysu keeno waxaa awle ah shaygii markaa sunnaha ahaa ee daliil kalaa xoogga badnaa in laga tago lita'aalufi bayna almuslimiin say isugu soo dhawaadaan quluubtooda ila nin baa bismi kor loo qaado maaragtay u arkaya sida madhabka shaaficiy oo kale inay tahay muhim oo salaadii khatar bay ku jirto sidaa darteed baa waxaa u leeyahay in sidaa la yeelaya awla wuxuuna daliishanayaa qisada hadda rasuulku waa caaisha ku lahaa iyo qisadii cabdillaahi bn mascuud ee dhex martay saxaabiga cumaan bn cafaan markuu muna mina markii la joogo salaadii qasriga labada ragc afar u ka dhigay oo cabdillahi mascuudna uu yidhi alkhilaafu shar uu iska dayay marka masaalixda noocaasa in la fahmaa waa muhim jiddan oo ragga leh waxaan rabnaa shareecada inaan gaadhno waa fiican tahay in shareecada ummadda la qaadsiiyo lagu xukumo waa shay madlab sharciya ummadda hor inay ka shaqayso la doonay haye maxaad rabtaa maslaxa raba maxay ah shareecadii baan waddanka inaan ku xukuma haye see rabtaa markaad yeesho mar haddii hawshii dacwaya waxaas wax ku iman maayaane gacan qaad baan samaynaya waa laynaya horta kuwa meesha haysta waan leeya marka hore xukunkoodu waa murtadiin mar labaadkan aniguna waxaan u socdayn maxay gaadho sharciga waxaan leenahay maslaxadaad raadinaysaa waa maslaxa mawhuuma ah mutawahima in la gaari doono garan mayno ha isku layn dadka dhig ha gelin baan waxayna jiraamkaad samaynayso ee dembiga naftaada badbaadi wasiilo sharciya loo qaaday wasiilo maatan sax wasiilo sax maaha oo loo maray wasiilo baatila haddii kale waxaad gelaysaa nadaradii mkiavili ninka la odhan jiray ee talyaaniga ahaa oo ninka oo mkiavili la odhan jiray baa wuxuu qabay qaacida ah mar haddaad hadaf weyn leedahay oo rabta inaad wax maamuusho meesha xukunteed waxaad doonta u simar waxaad doonta dil waxaad doonta dhac been sheeg waxaad doonta samee marka mkiaviliyada meesha laga saaro ha la islaameeyo waddada la marayaa wasiiladu waa inay mashruuca ahaataa waxa weeyaan hadafka haddii mar maslaxada doonayso mafsado ka weyn loo mari maayo waa laga tegaya wax kan oo dhiiggani ummaddan islaamka waa deynaysa sharciga ilahi waa imanaya adiga keligaa laguma dirsan shariicada islaamka ummad walba ka shaqaynaysa waxaa ka mid a fiqigeeda la doonaya in la fahmo muraacaatu sunan alkawniya sunanta kawniga ah uunka ka muuqda ilaahay dhex dhigay in la ilaaliyaa fiqiga bay ka mid tahay maxaan ku dhahdaa dacwadday ka mid tahay waxa adduunka ka dhacay oo dham nidaam bay ku socdaan sunan kawniya ilahay dhex dhigay mujtamacaadka isbedelaya waxa dhacaya tagayuraadkaasi waddu ku socdaa xisaab buu ku socdaa dad horumaraya dad dib u dhacaya dad la dulaynayo waxaasoo dhan sunan kawniya ku socdaa waa in la bedelayo sunnaha marka waan karataa sunnat allahi fi aladiina khalaw min qabl walan tajida lisunat illahi tabdiilan baa la yidhi subxana wa tacaala falan tajida lisunnat illahi tabdiilan walan tajida lisunnat illahi taxwiila oo sunanta kawniga waxaa ka mid ah asbaab iyo musababaadka in la qaato oo ilaahay baa subxaana wa tacaala shay kasta sababbu u yeelay geeridu sabab bay leedahay noloshu sabab bay leedahay ilmaha dhaalinaya sabab buu leeyahay cilmiga barashadu sabab buu leeyahay sumana asbaabtana qaado ilaahayna subxaana wa tacaala tala saaro baa lagaa duunayay oo wixii waddadii khayrka ee saxayd qaad asbaabteediina mar ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjaz waxa ku anfacaya ku dadaal allahna u kaalmayso hana ka caajizi way imanaysa khayrko dhan baa imanaya oo allah isagaa abuuray asbaab iyo musababaad isagaa abuuray alla subxana wa tacaala ninkaa beerlaydi beer buu falanaya meel buu wax ku daadinaya wuu shaqaynaya wuu shaqaynaya ilahna wuu tala saara allah baa subxaanah watacaala u soo saaraya oo asbaab tamkiin iyo istikhlaaf asbaab buu leeyahy inuu mar la makaniyo oo shareecaday ku noolaato oo ay ku dhaqmaan oo ku xukumaan asbaab bay yeelanaysa dacfiga iyo halaaga iyo burburku asbaab buu leeyahy waa inaad fahantaa waa inaad fahantaa sunnat ullahi fi ibtilaa'i lmu'miniina bishadaa'idi waaladaa oo ilaahay dadka mu'miniinta ah ee dacwada ee khayr ka shaqaynaya waa inaad fahantaa oo fiqigeeda garataa sunnatulibtilaa baa jira waddadan marhadad ku jirto intaad imanayso hawlaha kugu socda imtixaan baa jira oo ma aha haddii lagu ibtilayn lagu neceb yahay maaha adaaba wax lagula rabaa jannaa lagula doonaya khayr baa lagula rabaa am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaatikum maalu aladiina khaluu min qablikum masathum lba'saau waaldaraa wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu maca mataa nasru llah alaa ina nasr allahi qariib marka horta dee dhibka lagu marinayo waxbaa lagula rabaa khayr baa lagula rabaa jannaa lagula doonaya marka lagu tuujiyo lagu dhibaateeyo khayr baa lagula doonaya bal xadiisku wuxuu leeyahay ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaau uma alamhalu faamhal saasaa rasuulku leeyahy oo qofkaan ambiyadii baa u dhibaatayn badan cidaa la dhibaateeyey qofba qofku kasi khayr badan yahay ka tacliimba ka maaragtay diin wacan yahay waxa weeye ibtilaagan uu uga badan yahay baa rasuulku leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh dacayaad baa lagu furayaa waa lagula dagaalamayaa waa lagu maagayaa waxaad waddaa shaki la geliyaa waa lagu hanjabayaa baryaan maasajiyaa laysu diraa hudaadka haddii lagu yaado yar bajiyo ma bashushadaynaysa ma ka carraysa dacwadda waa lagu dilaya baryaan meelaad ka taabatay ya haddii lagu yaado ma carraysa dacwaddu waxay u baahan tahay raganimo iyo sabir u baahan tahay iyo shaqo iyo maxaan ku adkaysi ibtilaay ka mid tahay waa laysu hanjabayaa waa laysmaagayaa waa maxaan ku dhahdaa wax badan baa dhacaya waa lagu dilaya haddii la doono waa waddadeedii weeyaan marka waa inaad fiqigeeda yeelataa dacwaddatan say u socoto oo inay tahay inaad naftaada soo fidiyeysa marka horeba oo cumaan baa la dilay sooma ogid oo cumar baa la dilay sooma ogid oo cali la dilay sooma ogid xaggee wax kaas yihiin marka waxaad u baahantay marka aad garato ee ibtilaaga iyo imtixaanka diintu ay leedahay waa shay adiga dantaada khayr baa ku jira naftu mar bay dhimanaysaa laba jeer ma dhimato waa inaad fahamto sunnat ullahi fi ulmi waalimiin kuwa aalimiinta mujrimiinta ah ilahay sunna u yeelay oo xaq darada ku shaqaynaya oo sharciga ilahay la dagaalansan oo diinta ilahay ka fog oo ijraamka samaynaya nooc kastay ku ahaadaanba ilahay wadda u jeexay meel fogaari maaya sunna inaad fahamtaa waa muun meel baa waa la halaagaya mudday firigfiriglaynaya laakiin maxaa u dambaysa halaag baa u dambeeya ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faquطica daabiru lqawmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalimat ina akhdahu aliimu shadiid qabasha usoo socota marka ninka daalimkii meel gaari maayo imisaa daalim caalamka sooma maalin kasta taarikhdu waa ina wax ku bartaa nin kibray oo awood yeeshay oo ilaahay si yaroo hawl yar u balangeliyey waxyaabihii waayii dhudhaca yarka yaa tusaaladiin ah waa duruus yowmi aad u qaadanayso macnahaas wayn kugu ducsay oo aanu kugu weynaan daalin baa halka fadhiyo sida tana wax weyn maaha adugu ha kaldami waa inaad fahamtaa sunnaha ilaahay fii ahli liimaani waltaqwa dadka mu'miniinta ah ee allakayaabka ee toosan ee sharciga ilaahay faafinaya ee xaqa ku taagan ilahay wadda u jeexa waddadaas maxay tahay waa hiil in loo hiiliyo in lagu hiiliyo nasrigaaba u baahanta in laisla fahmo muxuu yahay nasri hiilku siyaab badan buu ku yaabaa marka hiil in lagu hiiliyo waa ballanqaad rasmi ah adiga ma lagaa heraya inaad toosnaato muminka rasmigaa noqoto innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayawma yaquumu lashhaad waa kaa rabbi subxana wa tacaala ee waxaa ka mid ah in lagu badbaadiyo oo lagaa badbaadiyo ciqaabta iyo cadaabka iyo dhibka daramaanta qiyaame oo sida ilahayba qur-aankiisa u leeyahay uma nunaji rusulana adduunka naftiisa nunaji rusulana waladiina aamanu kadalika xaqan calayna nunji lmuminiin waa badbaadin badbaadadu adduunka iyo akhira laba rawaata waxaad helaysaa yani rifaca iyo kornoqosho iyo qiimaha ilahay kuu yeelaya markaad toosan tahay walaa tahinuu wlaa taxzanuu waantum laclawn in kuntum muminiin waa kale subxana wa tacala marka sunnahaasoo dhan garataa waa muhim oo fiqigeeda aad yeelato waxba kaa qaldan maayo marka waxaa muhiim ah usuusha dacwaddani ku soconayso fiqigeeda inaad yeelato oo fiqu dacwaa taasa ka mid usuusha aslul usuul waa tawxiidka oo waxaa raba qofka daaciga ah ee diinta ilaahay faafinaya meesha uu xoogga saaraya mar kastaba ummaddu iyadoo muslima ayaa waxaa la saarayaa altawxiid alkhaalis walictiqaad asaxiix baa laga hadlaya tawxiidka iyo caqiida saxa baa lagu celcelinaya la wadaya waayo waa tii ilaahay subxaanau wa tacaala uu nabiyullaahi maxamed usoo diray waa xaqa ilaahay uu ku leeyahay addoonka oo sida rasuulku uu leeyahay markuu mucaadu la hadlayay xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya xaqa ilahay addoomadiisa ku leeyahay inay ilaahay keligii caabudaan wey aynu shariikiin tawxiidku waa shaygii laysu abuuray wama khalaqtu ljina walaysa ila liyacbuduun tawxiidku waa dacwat rusul walambiya oo ilahay subxaana wa tacaala rasuulka soo soo diray tawxiid ula soo diray wama arsalna min rasuulin ila nuuxii ilayh annahu laa ilaha ila ana facbuduun tawxiidku dunuub oo dhan isagaa mukafir u ah oo qofku wax kastoo ku dhaco caqidadiisu hadday saxan tahay oo toosan yahay dunuub kastaba ha walaaqdeen raje iyo nawra iyo waxbuu leeyahy waxbuu rajaynaya oo xadiis alqudsi waa kaaya bni aadam low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushrik bihi shaya la ataytuka biquraabiha maqfira haddaad ii timaado adiga oo dhulka muggi oo dunuuba xambaarsan waxna aan lagu shariik yeelin keligay caabudayin anugu intaa muggeeda dambi dhaafan ku siinaya baa ilahay ku hormaya doonka waxyaabaha jannada lagu galo shayga u weyn tawxiidka weeyaan man maata wahuwa laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna marka tawxiidku meelaha muhimka wey waa la fulaystay dad badan baa dasaaranaya tawxiidka caqiida oo dacwad aan aasaaskeen tawxiidkii caqiida ka dhisnayn waa iska sheekooyin sheek xarir wey dacwadu tawxiid ba asal u ah waa in caqiida laga hadla oo dadka lagu barbaariya lagu toosiyaa oo qofku ilaahay ku caabudaa walillahi alasmaa'u alxusna fadcuuhu biha ilahay tawxiidka asmaadiisa iyo sifaadkiisa ilahay subxana ad ku weynayso oo alle ku caabudin baa lagaa doonaya oo markaynu tawxiidku anwaaciisa ka hadlayno tawxiid oo asmaa wa sifaatka waxaa laga yaabaa inta badan in uun maxaanku idhaahdaa afkaarta qaldan lagu soxo oo maaragtay firaqii taxriifka iyo geliyey iyo maaragtay tacdiilka iyo laakiin arrinta intaasoo keliya maaha samaradii maad dhaadhicin tawxiidka waxaa la doonayaa in asmaada ilaahay aad garato qalbigaaga ay ku weynaato oo markaad aljaliilu almutacaali alkabiir alcaiim waa in qalbigaaga markaa weynaansha allo ku weynaada markaad asmaada ilahi akhriayso alcaiim alla weyn markaad akhriyayso asmaada ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay alla maaragtay albaru alwaduudu yani arrimaha noocaas asmaada noocaas oo kale ah qalbigaaga waa inaad jeclaan allaha deeqda badan allaha kariimka allaha jawaabka waxa weeyaan qalbigaaga markaa waxawey shawq iyo maxabo xaggiisa aad u jeedinaysa markaad akhriyayso alcasiizu iyo shadiid lciqaab iyo aljabaar alqadiir asmaada noocaasa waa inaad addoonnimo muujisaa iyo khuduuc iyo inaad addoon daciifa tahay alle xoog badan ciqaabisoo daran tahay macnahaas waa inuu qalbigaa ku jira markaad maqlayso aad akhriyayso alsamiicu albasiiru alcaliimu alraqiibu alshahiidu waa in muraaqabada ilahay meel soo dhigata ilahay marka inuu ku arkayo oo kuu jeedo oo ku maqlayo markaa khawf iyo cabsi waa lagu jeedaa talaaba macsi ha qaadin carabkaaga ilaali gacantaada ilaali waa lagaa dambay oo lagu arkaa bayna arrintaas aan kaata tawxiidkaa waa in lagu rabeeya ummadda oo daaci uu ku rabaysan yahay isaga naftiisu ummaddana ugu rabeeyaa fiqiga markaa dacwadda ayay ka mid tahay waxaa la rabaa usuusha ka mid a alikhlaas baa ka mid ah oo usuusha dacwaddu aanay taagnaan karin haddii la waayo alikhlaas oo qofku camalkiisa oo dhan inuu ka hufo wixii maxaanku leeya alwinaya ee dhexgelinaya kharibaya waa inuu ka saara ka fogaya waxaa la rabaa waxaad samaynaysa oo dhan allah subxaana wa tacaala aad ula qasda lagaa doonaya waa ikhlaasku waa miftaaxu dacwati lnabiyiina waxa weeyaan furayaashii dacwaddii rusul loo soo diray ikhlaas wamaa umiruu ila liyacbudu allah mukhlisiina lahu diin ilahay darti waana u samaynaysaa magac raadin maysid sumcad dooni maysid xoolo ku dooni maysid qolo maaragta darteed u samayn maysid waxa wy ilahay darteed ujeeda ummadaas inay badbaado oo ay naar ka badbaado oo diinta ilahay qabsato oo maaragtay khayrku hir galo taasaad ku raaxaysanaysa ikhlaas waa aynka macnihiisu waxaa la ikhlaasku waa min ahami acmaali lquluub acmaasha qalbiga wax badan baa qalbiga ku jira acmaasha qalbiga kagu fiican weeyaan waxyaa ugu muhiimsan buu ka mid yahay waa kii rasuulku lahaa ina allaha laa yanduru ila ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubta markaa acmaal quluub oo ikhlaasku meelaha uu ku jiro ugu muhiimsan weeyaan ikhlaasku camalka labada shardi ee lagu aqbalay mid ka mida weeyaan waxaa rabaa marka si camalkaagu u sax noqdo ikhlaas waa inaad timaada oo alladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waa kii fudayl bnu yabaar akhlasuhu wa aswabuhu markaas ya aba cali maa akhlasuhu wa aswabuhu yani waa kau khaalisan u saxiixsan markaasaa wuxuu yidhi ida kana alcamalu khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal waida kana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal والصواب أن يكون على السنة والإخلاص إخلاص نوعه إنه يهي إلهي درت marka camalkan waa inu ikhlaas ilahay dartin ay tahay sunnaana waafaqsan yahay aynkaas ku fasiray markaas wuxuu akhriyay faman kana yarjuu liqa'a rabbi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbi axad marka waxaa la doonayaa in ikhlaas ilahay dartii waxa la sameeyo oo loo qabto markaasuu muntafic noqonaya markaas ummaddu faaidysa kaa faa'idaysanaysa markaasaad adugu wax taransanaysa oo wax kasbanaysa waxaa asal ah alitibaac oo usuusheeda raba in la fahmo fiqigeeda dacwaddan waa itibaac oo waxaa lagaga dayraya nabiyullahi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh oo markaad tawxiidkii garatay oo ikhlaaskii la timi waxa weeye tajriid lmutaabaca inaad ilaahay subxaana wa tacaala yani kaga dayatay nabiyullahi moxamed diinta ka qaaday oo haddii aad camal aan rasuulku samayn la timaado camalkaagu meel khatar ku jira man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun baa rasuulku yiri salawatu ullahi wasalam caleyh mutaabacada xaqiiqadeeduna waxa weeyaan yani waa tasdiiquhu fima akhbara iyo wataacatuhu fima amara waijtinaabu maa canhu naha wazajar in la rumeeyo wixii rasuulku la yimi iyo in lagu adeeco nabiyullaahi maxamed wuxuu la yimi iyo in laga dheeraado wuxuu reebay oo nahiyey taas baa layihi hadaa wuxuu leeyahy ibnu taymiya raxmatullahi calayh mujalladka saddexaad fataawada sabxadda saddex boqol lix afartan ina ahla alxaqi wasunna laa yakunu matbuucuhum ila rasuul allahi sala allahu alay wasalam aladi laa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyu yuuxa fahuwa aladi yajibu tasdiiquh fi kuli ma akhbar wataacatuhu fi kuli ma amar walaysat hadihi almanzilatu min ala'ima bal kulu axadi min annaas yuuqad min qawlihi wayutrak ilaa rasuul llahi sal allahu aleh wasalam hadalka aad u fiican cid la raacayo nabiyullahi maxamed ma jirto oo de cidda waxyiga lagu soo dejiyey ee uu amarkeedu waxyi yahay hadalkeeda la qaadanaya waa nabiyullahi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh saasuu leeyahy sheekhu waana sida dee sax ah a'imadana waa laga faa'idaysanayaa oo waxa weeye waxay keeneen ee ijtihaadaadkooda baa la eegaya laakiin cidda ay waajib u taaca tahay waa nabiyullahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh itibaaca haddii lala yimaado waxaa laga badbaadiya fitanta oo hadday ummaddu toosnaato oo itibaac la timaado oo rasuul ay raacdo oo xaqa ku raacdo fitanta iyo wax laga sheeganayo iyo mashkilado dhan baa laga nabadgeliya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim bakale subxana wa tacala waxay noqonaysaa itibaaca la raaca nabiyullaahi maxamed waa wuxuu dayl u yahay jacaylka ilaahay aad jeeshahay bay dayl u noqonaysaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuur raxiim inaasan iska soo gaabin asal allah subxana watacaala an yajcalana min alladina yastamicuuna qawla fayattabicuuna axsanah subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk